madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay shirkii madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa muranka siyaasadeed ee ka taagan doorashada soomaaliya warbixintan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlayay munaasabad la xidhiidha horumarinta waxbarashada somalilan oo lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee hadheeyey shirkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ku dhex marayay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya madaxweyne biix ayaa ugu horrayn soo hadal qaaday doodihii u dhexeeyey labada dhi soddon sano ayay soomaalida la ahayd oo isqabsadaysay oo dhisaysay inta ka dhiman waxaa dhibaatada ku hayaa waa dowladda muqdisho ka dhisan kulma oo ilaa ay tusan cadaawada ugu weyn inay somaliland ku hayso in badan baa waxaan maqalnaa somaliland loo kama tegi karta soomaaliya iyo soomaali way isu baahan tahay iyo waanayaan wala socon waxaa yaabne weynkan dooda ka socota muqdisho eerboorkeeda shirarka u dambeeya waxa lagu kala kacay sideedu baa joogay shirkaa lixdaas dhinac ahaa labadina dhinac bay ahaayeen markii qodobadii la soo qaaday lixni waxay yidhaahdeen afar nin oo kamid ah lixdii la isku dhinaca ahaa waxay yidhaahdeen arrimaha gobolka banaadi ka dhaca xal arrinta ku saabsan iyo madaxweynayaashii hore oo ima kuwa jooga oo dhammaantood muqdisho ka soo jeeda arrinta muqdisho kismaayo iyo galowey iyo mid kala toban kama hadli karto waa dhinac waa arrin ugu cusub markay sheeganayaan ane waa casbadii soomaaliyeed somaliland ay kaada shantii soomaaliyeed baa la doonaya waxaan la yaabaa siyaasiyiinta maanta yeli arrinta xamar waxaa ka hadli karo oo suura musamareed iyo jawhar iyo banaadi oo cid kale kama hadli karto ee haddana somaliland isu yimaado soomaaliya doonaysa labadaas laba isqabanaya ma aha somalilandna ilaahay soddon sano kahor bu aragtaan waa fisidaasha xilkaayaan ka soo baxay halkaa soddon sano kahor bay ahayd waa afrikooda sida loo qaybiyo shan isticmaal baa kala qaybsaday soomaalida waxa weeye qorodama dhaqan bay yeelatay soomaaliinta ayaan gumaysan hal iyadoo taawada way waasis inta ka horeysanaan kala fadeexada aanoo colaada iyo aqmada iyo somaliland baa xamar lagu oranaya intaasi waxay kala farogsa xooga gumaysa ay ka waantoon qoladaa intaasaan qorin u mirayaa dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay abaaraha ka jira somalilan qabsoomidda doorashooyinka somalilan iyo cudurka covid nteen oo uu sheegay in somalilan sanadkan uu dad badan ka dilay ama uu sabab u noqday geeridooda madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa wakhtiyadan ugu dambeeyey fagaarayaasha uu ka hadlo waxa uu ku soo hadal qaaday tiraba dhowr jeer arrimo la xidhiidha khilaafaadka siyaasadeed ee hadheeyey doorashooyinka soomaaliya khadar maxamed cakule v o a hargeysa